dowlada hoose ee degmada garowe ayaa ololo biyaha fariistay looga saarayo ka sameysay qaar kamid ah xaafadaha magaalada meelaha laga sameeyey waxaa kamid ah wadada galoobal iyo wadooyin kale oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka madaxa dhirta iyo gaadiidka dowlada hoose ee degmada garowe maxamed faarac owl ayaa ka waramaya ololahan waxaanu maanta oo saddex tobanka bisha axad ah aanu taagannahay waddada global oo roobkii xaladayay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanu ka jiidaynaa waddada global xilli roobaadkii weeye biyaha fadhiistay si ayaan caqabad ugu noqon waddooyinka ama waddooyinka u gogoyn waxaanu ka jiidaynaa hadda xilligaa aad u jeedaan waxaanu ka jiidaynaa biyihii roobkii xalay soo da'ay shaqaduna waa socotaa insha allah waxaana nagu amray guddoomiyaha oo yidhi booyadda hala qaato hala jiido saakana waxaanu furnay waddada neeg oo xirnayd buundada oo roobkii marayey waxaanu furnay gawaarida guddoomiyahana meeshaa nagu amray shaqadii marka waa socotaa insha allah waana wadana insha allah diyaar yaad qaar ka mid a bulshada xaafadaha laga sameeyey ololahan biyasaarka ah ayaa soo dhoweeyey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa raxmad noo shubay haddii raxmadda alla noo shubayna nimanka dowladda hoose saaka waa u qaylandhaandhaansannay waxaan idhi kaale biyaha kanaga dhuuqa isla markiina waa noo soo jawaabeen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dee raxmadda rabbina ilahay baa iska leh oo ilaah baa inoo keenay raxmadduna dee nimankii ma garanaysaa meesha tallaamiga dhisay ayaa biyihii halakan isugu yimaadaan marka baabuurtu aad bay ugu dhibanayd nimankii dowladda hoose haddaan la hadalnayna aad bay noogu soo jawaayeen alxamdulillahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dowladda hoose ee degmada garowe way mahadsan tahay hawl maalmeedkan ay ka hayso biyihii roobka oo ay maaragtay maxay egtay daadka ahaa oo dadka iyo dadka iyo maaragtay guryaha waxyeeli lahaa oo ay maaragtay ka hortageen way ku mahadsan yihin waxqabadkooda gudoomiyaha iyo maaragtay inta la shaqaynaysaa way mahadsan yihiin dhagafudaydka ay maaragtay shacabku u dhagafud yihiin iyo qareemidda ay shacabku u qareemayaan way ku mahadsan yihin boqolkiiba boqol ilaha barakeeyo xilka iyo xilka iyo shaqada xilka iyo shaqada ay u hayaan dadka iyo shacabkana ilaahay ha ku garab galo annaguna insha allah shacabkooda oona waa la shaqayn doonaa waa garab taaganaa horey mar hore iyo mar dambaba si kastaba ololahan ay dowladda hoose ay ka samaysay xaafadaha magaalada garowe ayaa kusoo aadaya xilli roobab lixaad leh oo ay ku diirsadeen shacabka ay ka da'ayeen afar laatankii saacee lasoo dhaafay degmada garowe iyo deegaanada hoos yimaada